magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed weliba lakashiidikii harunto cusub ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka shabeellaha hoose taasoo shiidikii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed mudane saciid axmed cali munaasabaddii shiidigii weliba gubruug ku hayay maamulka degmada baraawe agaasimaha u haday xiriirka gobolada ee wasaaradda caafimaadka iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed iyo inkureen ku hadalay munaasabadda shiidega xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka shabeellaha hoose
xarunta ugu weyn oo gobolka shabeellaha hoosena baraawe ku taalla oo haddana xarun la-aan ah oo kiro ku jirta taasaa xoogaa qaadawaa noqotay saa daraaddeed wasiirka kheyr allaha siiyee isagoo hadda dhow aad ogtihiin lasoo magacaabay oo cusub oo wuxuu go'aansaday in markiiba uu maaragtay xarun cusub oo dhagax dhigo wasaaraddan u dhiso xarunta ugu weyn ee shabeellada hoosna halkan laga hirgeliyo caasimadda koonfur galbeed baraawe dhinihii kale wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada koonfur galbeed mudane saciid axmed cali oo shiidikii haruntan cusub ee wasaaradda caafimaadkana ku hadalay wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed maanta waxaa farxad iyo sharaf iyo milgo gaara u leh in maanta la dhagax dhigo xaruntii ama dhismihii wasaaradda caafimaadka ay ku yeelan lahayd magaalada caasimadda oo fadhigeedii rasmiga ahaana oo halkan uu noqon lahaa sida gadoomiyaha uu sheegay wasaaradda in muddo ah waxay ku shaqaynaysaa xarun gaar loo leeyahay oo kira ah marka waxa la bixinaya maadaama ay yihiin adeeg bulshada loo bixinayo wasaaraddan arrimo bulsho maadaama ay ka shaqayso inay xarun dhammaystiran qalabaysan dhismaheeda aad u qurux badan yahay oo bulshada loogu adeego oo dowladdu ay leedahay oo communitiga ay leeyihiin in magaaladii caasimadda laga hirigeliyo maanta aan dhagax dhigno farxad iyo sharaf gaar ay noo tahay muddo ka hor waxaa la dhagax dhigay xarun aad u qurux badan oo magaalada baydhabo dhismeed hadeertaan gabaabsi u yahay dhowaan uu madaxweynaha xarigu ka jari doono hadeerna waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii labaad oo wasaaradda ay ku yeelan doonto magaalada caasimadda marka guud ahaan maamulka degmada iyo iyo shacabka iyo iyo dadka reer baraaba aan ugu mahadnaqaynaa sida ay ugu heelan yihiin ama ayna diyaar ugu yihiin dowladnimadooda ay qayb ay ka noqdaan oo dowladooda ay la shaqeeyaan waxaan u baaqayaa saaxiibadeeda kale ee wasiirada ah oo golaha wasiirada igula jira ama wasaaradaha kale madaxda ka ah in magaalada caasimadda ay imaadaan wasaaradaha xitaa haddii xarumo aan la dhagax dhigi karin in xafiisya laga furo xitaa kiraba ha noqoto in xafiisya laga furo halkan lagu shaqeeyo oo magaalada baydhaba keliya aanan la fadhin oo degmooyinkan la soo gaaro xaruntan caafimaadku iyo weelada hayta degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed iyo door weyn ku qaadan doonta horumaryowka fududayow keliba biyowka adeegyada caafimaada iyo umbahanyiga bulshada